alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiin walaa cudwaana ila clى اظaalimiin salى allahu clى nabiyina muxamadi wclى aalihi waصaxbih waslama tasliima kaiira ama bacdu axaadiistii aynu soo maray ee mualifku u daliishanayey fadliga ahlulbeytka waxaa ka mid ah waladii nafsii biyadihi laa yuminuuna xataa yuxibuukum lilahi waliqaraabati xadiidkaasi isagu waa xadiid daciifa maynaan maalintii hore ka hadal derajadiisa sanadkiisana yaziid ibnu abi ziyaad in la ydhaahdo yaziid ibnu abi ziyaad alqurashi ayaa ku jira xadiidku waa daciif laakiin kan dambe iyo waa saxiixa qaala shaykhu lislaam calayhi raxmat ullah wayatawallowna aswaaja rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama ummahaati lmu'miniin wayatawallowna waxa ay xidhiidhinayaan oy jeclaanayaan ahlu sunnuhu aswaaja rasuuli illaahi xaasaskii rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam oo ummahaati lmu'miniina dadka mu'miniinta hooyooyinkooda ahaaday iyagana way xidhiidhinayaan rabbi waa ka yidhi annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim waaswaajuhu ummahaatuhum xaasaska rasuulku calayhi asalaam xaggay ka ahaayeen ummahaati lmu'miniinna waa xagga ictiraamka iyo qadarinta iyo difaaca iyo wixii markaa la mid ah laakiin xagga markaa maxramnimada ama xagga xijaabka iyo khalwada iyo wixii la mid ah kamay ahayn dhinaca qaala wuxuu uhi wayu'minuuna waxay rumaysan yihiin ahlu sunnuhu biannahuna iyagu xaasaskii rasuulku aswaajuhu xaasaskiisa inay yihiin fi laakhirati aakhirana sidaa adduunyada xaasaskiisa ugu ahaayeen ayay aakhirana xaasaskiisii u yihiin marka kolkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dhintay sagaal baa noolaa oo sagaal dumara ayuu ka dhintay hortii qaar dhintayna way jireen oo waxaa ka horeeyey zaynaba alhilaaliya zaynab bintu khusayma alhilaaliya umulmasaakiin iyo dee khadiijaba way ka horeeyeen xagga dumarka kolka la eego sagaallo way ka dambeeyeen sagaalkaa waxaa ugu hordhimatay bay ahlulcilmigu yidhaahdaan zaynaba bintu jaxshin oo iyaduna muddo ilaa toban sano dhadhowa rasuulka ka dambeysay umu salamana ugu dambeeye geeriyootay waa dambe oo dhowr iyo lixdankii aan filaya inay ahayd hijriga ayay iyaduna geeriyootay waayahay qaala wuxuu ihi khusuusan ay akhusu waxaan gaar yeelayaa khusuusan gaaryeelid marka khusuusan waa ism lagu nasbiyey ficil xadfan khusuusan ay akhusu waxaan gaar yeelayaa khusuusan gaaryeelidna khadiijatu radia allahu canha khadiijo ayaan gaar yeelayaa khadiijadaasoo umu akhari awlaadihi caruurta rasuulka badi hooyadood ahaatay oo caruurtiisa dee ibraahim mooyaane intii kale waxaa u dhashay khadiija waay oo waxay u dhashay lix caruura laba inan iyo afar hablood labada inan way saqiireen waxay kale ahaayeen qaasim iyo waxa weeyaan cabdullaahi ayib iyo daahirna waa lagu magacaabi jiray bay bacdu ahlicilmi leeyihiin labadaa inanba way sakiireen iyo afartii hablood ee guriyeystay ee kale ahaa zaynab umu kalhuum ruqiya iyo faatima radia allaahu canhuna ajmaciin lixdaa qofe ay khadiija dhashay faatimo mooyaane inta kaleo dhammi rasuulka way ka horeeyeen sala allahu calayhi wasalam faatimun baa ka dambayso iyaduna wax yar oo bila ah ayay rasuulka ka dambeysay sala allahu calayhi wasalam marka ibraahim oo isna yaraan ku sakiiray ayuunbaanay u dhalin khadiijo waxa u dhashay maariya alqibdiya ayaa u dhashay ibraahim sidaasuu yihi umu akari wlaadihi qaala wuxuu ihi wa walu man ciddii ugu horeysay ahaatay aamana bihi rasuulka rumaysay ee wacaadadahu ku cudud siisay ee macnihii ugu ku saaciday calaa amrihi arrinkiisa diinta ku saaciday iyo waxyigan lagu soo dejiyey oo markii rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagoo qaaru xiro ku cibaadaysanayo jibriil u yimi ee aayaadka iqra ugu horeeya uu ku akhriyey qisadii cajiibka ahayd ku dhacday ciddii ugu horreysay uu u yimid dee khadiije ahayd markaa kolkii uu yidhi sidaasaa dhacdo maanta waxaasaan arkay waati iyaduna ku lahayd kala laa yukhziika allaahu abada inaka latasilu araxim wataxmilu lkala wataksibu lmacduum watuciinu calaa nawaa'ib alxaq aw kamaa qaalat radia allahu canha qisadii saxiixa bukhaariga bilowgiisa ku taala waa tii waraqa ibnu nawfal u geysay ee tidhi bal hadda dhegayso ninkani wuxuu leeyahay waa kii rasuulku u warramay sala allahu calayhi wasalam waraqa ibnu nawfalna isna waa kii ku yidhi naamuuskii baa kuu yimi khayr sidii muuse u yimi oo kale muuse u iman jiray oo kalea kuu yimi kanaad ka hadlaysaa waa kaa oo iska garta nin weyne uu ahaayo waa kii lahaa alla markay qoomkaagu ku saari doonaan alla nin yaroo markaa dee xoog lahoo kuu hiilin karaya maan ahaa ya oo miyay saari doonaan qoomkaygu haa way ku saari doonaan oo cid kasta oo la timi arrinkan oo kale waa la saaray sidii baani dee u dhacday qaala wuxuu ihi wa kaana lahaa waxa u sugnaa khadiija wa kaana lahaa ay likhadiijata khadiija waxaa u sugnaa minhu rasuulka xaggiisa almansilatu darajo alcaaliyatu saraysa darajo iyo maqaam saray rasuulka agtiisa ku lahayd sidaa awgeed baa waagii dambe xataa iyadoo in badan sii mootanayd ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo saaxiibadaheed iyo dadka isku wanaagsanaa inuu xidhiidhin jiray oo xataa marka ay wax qashaan ama wax shidhaystaan uu odhan jiray waxa weeye waxudira waxugeeye kolkaasuu odhan jiray innahaa kaanat wa kaanat wa kaana lii minha waladun uu ammaani jiray qaala wasidiiqatu iyo runlawadii bintu sidiiqa ahayd radia allaahu canha waxaa kaloon gaar yeelayaa runlawadii waa caaisha bintu abi bakrin radia allaahu canhuma iyaduna sidiiqad bay ahayd aabbaheedna wuxuu ahaa sidiiqii weynaaye ummaddan allatii taasoo qaala uu ka yidhi fiiha shaanigeeda annabiyu nebigu uu ka yidhi sala allahu calayhi wasalam fadlu caaishata cala annisaai ka fadli hariidi calaa saa'iri acaam fadlu caaishata caaisho dheeraadkeeda iyo fadligeeda cala annisaai dumarka ay ka leedahay ka fadli hariidi waa hariidka cuntada la yidhaahdaa dheeraadkuu ka leeyahay oo kale calaa saa'iri acaami cuntada oo dhan ay calaa jamiici acaam waay xadiidkani wuxuu lahaa bidaaye ama qeyb ka horeysaa jirtay oo bukhaari iyo muslim baa wariyey min xadiidi abi muusa alashcari oo wuxuu rasuulku lahaa calayhi asalaatu wasalaam kamula min arijaali kaiir walam yakmul min annisaai ilaa asiyatu imra'atu fircawn wa maryamu bintu cimraan wa fadlu caaishata cala annisaai ka fadli hariidi cala saa'iri acaam ahlulcilmi kalena waxay wariyeen dabaraani iyo abu nucaym iyo iyada oo lagu darayo kuwaa dhammayska tirmay khadiija wa khadiijatu bintu khuwaylid marka xadiidkani wuxuu sheegayaa fadliga caaisha radia allaahu canha hariidkuna waa cunto carabtu ay jeclaan jireen waxaana laga samayn jiray ama ay ahayd kimis hilib lagu iidaamay bay ahayd cunto waxa weeyaan marka burasalkeedu ka samaysan ama kimis ah iidaanna looga dhigay hilib lagu iidaamay marka hilib iyo kibista marka la ysku xeshana cunto wanaagsan oo macaan oo juqabaa meesha ka soo baxaysay aad bay u jeclaayeen carabtuna oo kii lahaa shaacirkii markuu taa tilmaamayey idaa ma alkhubzu ta'dimuhu bilaxmin fadaka amaanat ullaahi fariidu idaa ma alkhubzu ta'dimuhu bilaxmin haddii khubuska ama kibista lagu iidaamo hilib haddii lagu iidaamo fadaka amaanat ullaahi fariidu waay waxaa haddaba jirta dumarka rasuulka kolka la eego sala allahu alayhi wasalama waa la ysku waafaqsan yahay khadiija iyo caaisha labadoodaas inay ugu fadli badan yihiin waa la ysku waafaqsan yahay mid walbana fadaa'il badan baa u soo aroortay markii rasuulka lagu yidhi axadu saxaaba uu ku yihi yaad ugu jeceshahay dumarka ama dadkaba caaishuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam saa la yidhi xagga raggana suuhi abuuha aabbaheed baan ugu jeclahay abubakar asidiiq labadanaa ugu fadli badan laakiin labadan iyo maa sii fadli badan masaladaasaa ahlulcilmigu ay ka hadleenoo bacdi ahlulcilmiga ka midii waxay idhaahdeen caaishaa fadli badan xadiidkan aanay cuskadeen oo waxay idhaahdeen fadlu caaishata cala nisaa'i ka fadli hariidi cala saa'iri acaam inay caaisha dumarka oo dhan ka fadli badan tahay ayaa daahirka xadiidku yahay ta kale caaisha dee waynu garanaynaayo cilmi aad iyo aada u badan bay ka dhaxashay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waanay faafisay intay ummadda waxbartay iyo intay u fatwootay iyo intay sababteeda ku hanuunay iyo intay maaragtay khayrka faafisay dee waxa weeyaan waa mid macluum ahoo la yaqaano waay bacdu ahlilcilmina waxay idhaahdeen may khadiija fadli badan waayo waxay lahayd markaa saabiqo iyo horeyna islaamka u horeysay rasuulkana calayhi salaatu wasalaam wakhti diintu ay qurbo ku jirtay iyo qariibnimo ayay garab joogsatay markaa halgankii hore islaamka iyo nusradiisii ayay ka qayb qaadatay arrintaana caaisha kulama wadaagi karayso calaa kullin bacdu ahlilcilmi waxay idhaahdeen maya midibo dhan bay u fadli badnayd midibo dhan ayay u fadli badnayd oo xagga sabqiga iyo u horeynta islaamka iyo dadaalkii hore kolka la eego khadiijaa sidata oo ku horeysa xagga cilmigii iyo faafintiisii iyo dee waagii dambe marka la eegana caaishaa ku horeysa waana sida aada mooddo shaykhulislaam raximahullah inuu rajaxaye halkan uu maaragtay saniiciisu yahay meelo kalena uu ku caddeeyeyba waayo isku darajuu ka dhigay oo markuu khadiijo sheegay khusuusan khadiijatu umu akari wlaadihi wa awalu man aamana bihi wacaadadahu calaa amrih markuu khadiijo ka faaruqay wuxuu uhi wasidiiqatu bintu sidiiqi waayo uma sidiiqatu muu odhane wasidiiqatu buuri marka labada inaan la odhanahayn heblaayaa si mutlaqa u fadli badane laakiin midibo dhan u fadli badnayd buu tilmaamaya meelo kalena wuu ku caddeeyey wadaadkii la odhan jiray safaarinina manduumadiisa ictiqaadka ku saabsan isna waa ka masaladaasoo kale ku sheegaya waaya ee odhanaya wa caaisha fi lcilmi mac khadiija fi sabqi fafham nuktata natiija masaladaasuu sheegaya isaguna markaa dumarka rasuulku guud ahaan aalu beytkay ka mid yihiin waxaana u daliila qur-aanka kariimka ah oo ilaahay wuxuu qur-aanka kariimka ah ku yidhi inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum اrijsa ahla اlbeyt wayuahirakum tahiira ahlulbeytka ilaahay uu sheegayaa iyo ahla beyti nubuwa ahlubeydka waxay salafku ku fasireen bar ka midi inay yihiin dumarkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam sida ibnu cabaas iyo cikrimo iyoan filayo inay ka soo aroortay waxaana caddaynaya tafsiirkaasi aayaadka ay ku dhex jirto kelmaddaasi oo aayaadkaa ka horeeyo ilaa kuwaa ka dambeeyo aayaadkaasi xaasaska rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayay si gaarahe ugu saabsanaayeen sidaa awgeed shaki kuma jiro aalubeytka rasuulka ayay ka mid yihiin qaala wuxuu uhi wayatabara'uuna waxay ka bari noqonayaan ahlu sunnuhu min ariiqati rawaafidi rawaafida nimanka la ydhaha dariiqadooda aladiina kuwaasoo yubqiduuna u cadhoonaya asaxaabata saxaabada u cadhoonaya wayasubuunahum caleya waay wa ariiqati nawaasibi ay wa min ariiqati nawaasibi iyo nawaasibta dariiqadooda aladiina kuwaasoo yuduuna ku dhibaayo ahlalbeyti ahlubeytka ku dhibaayo biqowlin hadal ow camalin ama camal ku dhibaayo wuxuu halkan mualifku ku sheegayaa laba firqo oo ku lumay baabka saxaabada kolka la joogo labadaba wadaday qaadeen ee qaldan ahlu sunnuhu beri bay ka yihin beri oy ka beri noqonayaan qolada koobaad waa raafidada rawaafida rawaafidu waa koox talax tagtay oo ka mida shiicada nimanka la ydhaa waxaana jirta markaa iyaga qudhoodu firaq badan bay noqdeen oo ilaa afar iyo labaatan firqa inay sii noqdeen ayay ahlucilmigu tilmaamaanoo baatilku had iyo jeer weligiiba wuu sii kala qarqarxaayo meel kuma joogsado nimankanina waa niman dhib badan ictiqaadaad fara badan oo baatila bal ee kufriya ayay qabaan halkan waxay naga qusaysa saxaabada rasuulka inta aalubeytka ah ee iyagu ay leeyihiin waanu xidhiidhinaynaa mooyaane inta kale marka la eego qalbiga way ka necab yihiin yubqiduun qalbiga way ka necab yihiin ad bay uga necab yihiin oo shiraarulkhalqi inay saxaabada rasuulku ahaayeen ayay u haystaanba ad bay uga karaahiyeysanayaan wayasubuunahum afka kolka la eegana way ka habaarayaan way ka caayayaan way ka aflagaadaynayaan oo wax alla waxay doonaan bay afka ka odhanayaan taasina waxay khilaafsan tahay arrinkii ilaahay dadka mu'miniinta ah ee toosan uu ku sifeeyey ilaahay muxuu ku sifeeyey mu'miniinta dhabta ah ee quman waaladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan wla tajcal fii quluubina hila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uufu raxiim mowqifka saxda ah ee waajibka ahi wuxuu ahaa in saxaabada qalbigana aan looga cadhoone laga jeclaado afkana aan laga aflagaadaynina laga ammaano soo maaha iyaguna waa cala alcagsi min dalik yacnii labadaa arrinba cagsigeeda ayay qabaan waxyaabaha ay ka sheegayaan iyo siday u hagardaamaynayaan waxa weeyaan way iska fara badan tahay way nacdalaan inay dulmi sameeyeen bay sheegaan inay ahaayeen naakifiin bay sheegaan calaa kulli xaal waa niman dhib badan raafidadaasina maanta maca lasafi shadiid alcaalam alislaami way ka buuxaan waa nimankan markaa eeraan haysta waa nimanka waxa weeye sacuudigai xataa dee qaybo ka mida joogaan yaban waa nimankan qulubaagadiye ee aragteen ee waxa weeyaan ka dagaalama xuutiyiinta nimanka la yidhaahdo waa raafidadan weeye lagu sheegaya waayahay way iska fara badan yihiin meelo fara badan bay joogaan oo aada u badan weliba waxay muddo dheer ku dadaalayeen inay madhabka raafidiga ah ee aadka u xun inay faafiyaan ilaa innaga ay marar isku keendayeen inay waxa weeyaan balada sidii madhabkaasi u geli lahaa ay farsameeyaan nimankan yabanta ee inagu soo qaxay ee inala jooga dadkaa waxa weeye dhibaatadu keentay waxaa iska dhici karaysa in barhkood ay aaminsan yihiin laakiin nimanku waa niman khatarahoo taqiyo wax la ydhaa bay aaminsan yihiin oo halkay isleeyihiin waa lagugu qabsan ama waa lagugu waxyeelayn ama wallaahi waxaani ka socon maayo way maaragtay waa nimanku waa sida jirjiroolaah jirjiroolo baha la ydhaa baa jira soo aragtid oo kaloo midab yeesha hadduu imika inoo yimaada inagu isleeya haddaad madhabkaa ka dhex sheegta ama caqiidadaada aada muujisato waa lagu qabsan ama waa lagula yaabi taadaasuu kula wadaya taadaa ayuu kula wadaya hadhow hadduu kuu haad helana nafkaaga kici maayo dhiiggaaga iyo maalkaaguba xalaal inay u yihiin buu aaminsan yahay raafidigu ma fahamtay niman dhow maaha takfiirka ummadana dee dee nimanka saxaabadii rasuulka gaalaysiinaya ka waran in yar mooyaane saxaabadii rasuulka gaalaysiinaya taabiciintii oo fuqahaw sabcii ku jiraan agtooda waa ka gaalo ma fahamtay afarta arbaculmadaahibku agtooda waa ka gaalo kutubtooda waxay ku qoreen gabayaayadooda qaar ka midi gabaygay tiriyaan baa ka wanaagsan axaadiista bukhaariga iyo muslimka ku taalla bay dhahay soo maqlamays marka calaa kulli xaal niman aynu maaragtay isku diin nahay ma aha waxyaaba kale haysta nimankaas oo iska sheegtaanuun islaamnimada nimankaasi laakiin waxay aaminsan yihin shirkiyaadka iyo xabaalahan iyo dadka makhluuqaadka la caabudayeena iyo quluwiga noocaasana waa nimanka laga keenay saynu horaba kitaabu tawxiidka ugu soo maray sidaa awgeed baa saxaabada inta kalena way gaalaysiinayaan way aflagaadaynayaan way necab yihiin aalu beytkana way ku talax tegeen oo dee araafidatu limaamiya nimanka la idhaha alimaamiya waxay aaminsan yihiin laba iyo toban imaam oo macsuumi inay jiraan oon qaldami karin oo yidhaahdaan qeybkay ogyihiin oo khasaaistii ilaahay jalla wacalaa ay siiyaan oo yidhahdaan koonkay ku tasarufaan ma fahantay waa nimanka ammaanan majuusigii dilay cumar ibnkhaaab waa nimanka ammaana bale waa nimanka ixtifaalada udhiga iyo waxa weeye ciidaha waa nimanka udhiga waay qaala wuxuu ihi wa min ariiqati nawaasibi nawaasibta dariiqadoodana way ka beri noqonayaan nawaasibtuna iyaguna waa ayo waa kuwa ahlulbeytka iyaguna qowl ama camal ku dhibaya oo nawaasibtuna iyaguna ahlulbeytkii shiicadu ahlulbeytkay ku talax tegayeen soo maaha oo ilaahay waanu ammaanaynaa kuwana ahlulbeytkiibay iyaguna wax ka sheegayaanba waxaana nawaasib loogu bixiyey linasbihim alcidaaa liaali beyti rasuuli illah waayo cadaawad bay u taageen oo u dhidbeen aalubeytkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana magaca noocaasa loo yaqaanaa laba qoloba waa loo yaqaanaa khawaarijta waa lagu magacaabaa annawaasib oo miqriisi markuu kitaabkiisa khudadka ku sheegayo magacyadooda waa ka sheega khawaarijta in nawaasibna la yidhaahdo waxaa kaloo ahlucilmigu u yaqaanaan annawaasib koox iyaguna waxa weeye ka soo baxay kuufo oo markii shiicadu ay soo baxeen iyaguna markaa soo baxay oo isxilqaamay oo radu ficli ahaan u soo baxay oo yidhi nimankan aalubeytkaduun hayaynu ka hortegaynaa innaguna marka aalubeytkiiba iyaguna ka bilaabeenba inay duraan o nacdalaan wax ka sheegaan soo maqlmaysaan marka bidcay bidc ka horgeeyeen bidc bidc liqsii baa ka dhacday soo maaha kuwii hore bidcay ku sugnaayeen bidcadana bidco kale laguma suuliyo sunna lagu suuliyaa soo maaha halkay sunno ka isticmaali lahayn bay iyaguna bidco kale ka horgeeyeen labada kooxoodna waa laba kooxood oo lunsan ahlu sunnuhuna aalu beytka rasuulka iyo saxaabada rasuulka dhammaantood way wada jecel yihiin saynu soo maray kuna talax tegi maayaan oo maqaamkoodii iyo heerka addoonnimo ilaahay dhigayna dhaafin maayaan qaala wuxuu uhi wayumsikuuna waxay ka joogsanayaan ahlu sunnuhu camaa shajara wixii murgay bayna saxaabati saxaabada dhexdooda wixii murgay yacnii fitankii iyo dagaaladii iyo waxyaabihii saxaabada ka dhex dhacay way ka joogsanayaan ahlu sunnuhu sababtu waxay tahay lianna saxaabadoo dhan waajib waxaa in la jeclaado loona duceeyo haddii waxyaabaha iyo tawaariikhdaasoo weliba wax badan aanay sugnayn lasii raacraaco waxaa iska dhici karta qofku cid saxaabadii ka mida inuu markaa naco ama waxa weeye wax u qaado ayaa iska dhici karta marka arrimaha waxba lasii faarfaari maayo waay waxaana saxaabada dhammaantood waa cuduul waa kuwa cadaalad dhammaantood ku sifaysan horena waxaan filaya inaan usoo ishaaray qaala wayaquuluuna waxay odhanayaan ahlu sunnuhu ina hadihi alaathaara aathaartan almarwiyata lagu wariyey fii masaawihi masaawida saxaabada lagu wariyey masaawida waxaa loo jeedaa waxyaabaha markaa la inkirayo ee xagga saxaabada laga soo rarayo waxyaabaha qaladka ah ilale waxaasina qalad bu ahaa hebel baa sameeyey waxaas qalad bu ahaa hebel baa sameeyey waxay odhanayaan aaaarta waxyaabaha noocaasa sheegaysa minhaa waxaa ka mida maa huwa kadibun qayb beena wa minhaa waxaa kaloo ka mida maa qad ziida qayb wax lagu kordhiyo wanuqisa waxna laga dhimay oo waquyiro laga dooniyo can wejihi saxiix qaabkii saxda ahaa ee u yaalay laga dooniyey laga dooriyey ayaa ka mid a waay wasaxiixu minhu inta saxda ah ee ka midkaana hum iyagu fiihi dhexdiisa macduuruuna kuwa loogu cudurdaarayay ahaade imaa mujtahiduuna musiiboon ama waa kuwa ijtihaaday oo dabadeeta xaqii asiibay waimaa mujtahiduuna mukhtiuun ama waxay ahaayeen kuwo ijtihaaday oo xaqii waxa weeye seegay marka aaaarta noocaasa wuxuu u qaybiya shaykhulislaam saddex qaybood buu u qaybiya qaybta koowaad waa qayb beena qaybta labaadna waa qayb wax ka jiraan laakiin wax lagu dardaray oo sixir barar lagu sameeyey amba wax laga jaray ama sidii ay u dhacday ama u taallay si aan ahayn loo dhigay sooma aragtid dee warkuna haddii wax lagu daro ama wax laga jara ama sidiisii si aan ahayn loo dhigo dee waxa weeya si kaluu soo baxaya soo maaha wax kaluu soo baxaya soomaalidu waxay ku mahmaadaa si xunu sheeg sixir ka daran soo maaha hadalkii haddii si xun loo sheego dee waxaa dhici karta isagoo asalkiisu saxba aha inuu si kale u egaado marka labadaa qismiyo hore labaduba waa marduudaan labada midnaba la aqbali maayo wixii beeni waaba been wixii kale la naaxnaaxiyo ama si kale loo dhigayna iyadana la aqbali maayo qaybta saddexaad waa qayb saxiix ah oo sanad saxiixa leh haddana waxa weeyaan markaa dee sugan qaybtaa sugan haddaba wixii ay caddaato inuu sugan yahay isla markaana ay caddaato inuu qalad yahay oo dee aanu maaragtay sax ahayn waa loogu cudurdaaraya soo ma aragtaan waxay ahlu sunnuhu odhanayaan way ku ijtihaadeenoo xaqa ayay doonayeen marnaba markaa wax kale kumuu kalifahayne ijtihaad baa markaa ku kalifay xaqa inay asiibaan bay ku ijtihaadeen dabadeeta dee way asiib qaarna way asiibeen qaarna way khaeen ciddii saxaabada ka midee ijtihaaday ee xaqii asiibtay laba ajar buu leeyay ciddii intay ijtihaaday dabadeetana gaftay isaguna hal ajar buu leeyay oo wuxuu rasuulku yihi salى اllahu alayhi wasalam ida jtahada ida xakama alxaakimu faاjtahada uma asaba falahu ajraani waida xakama faاjtahada uma akhطأa falahu ajrun oo cinda ahli sunna waxa loo yaqaano khaطأa iyo imigu mutalaazimaan ma aha qad yukhطiu shakصu wa huwa laa yaim ama walaa yaim waxaa dhici karta qofku inuu gafo laakiin aanu dambaabin oo dembi aanu ka raacin oo qofka tusaale ahaan mujtahidka ah ee darajatulijtihaad gaadhay hadduu ku ijtihaado liisaabati alxaq oo dabadeetana uu qaldamo dee wuu qaldamay haddana dembi ma raacin soo maaha bale ajar buu leeyahy ajarkan ijtihaadkii uu bixiyey buu ku leeyahy markaa saasaa loogu cudraya qaala wuxuu ihi wahum iyagu macnii ahlu sunnuhu maca daalika iyadoo caqiidadooda lala qabo laa yactaqiduuna haddana ma aaminsana ana kula waaxidin mid kastoo min asaxaabati saxaabada ka midi macsuumun uu ahaa mid laga dhowray can kabaa'ir اlimi dembiga kuwiisa waaweyn iyo wasakaa'irihi kuwiisa yaryarba bal yajuusu waxaa ku bannaan calayhim korkooda adunuubu dunuubta ku bannaanayd fi ljumlati guud ahaan bay ugu bannaanayd wuxuu halkan inoo tilmaamaya ahlu sunnuhu waxay qabaan cismat lambiya laa cismatu saxaaba ambiyadaa dee macsuumiin aha soo maaha saxaabadu marka la eego qof qof iyo fardi fardi kolka loo eego dee macsuumiin may ahayn sooma aragtaan dad wanaagsan oo qiimo badan oo fadaa'il badan oo cajiiba ha ahaadaan laakiin mid mid marka loo eego macsuumiin may ahayn waxaa iska dhici karaysa inkastoo iska yarayd haddana in mid ka mida dembi kabiiraahi ka dhaco sooma aragtid ama dembi sakiiraahi uu ka dhaco ayaa iska dhici karaysa waay rasuulkeennana waxaa ka soo arooray sal اllahu alayhi wasalam inuu yihi kullu bani aadama khaa wakhayru lkhaطaa'iina tawaabuun bani aadamka dhammaantii waa gaf badaneh dadka gafayana waxa ugu wanaagsan kuwa soo noqda ee ilaahay jalla wacalaa u toobadkeena marka wixii saxaabadu ku ijmaacaan isagu waa xaq walaa shak laa tajtamicu ummatii calaa dalaala baa u daliila laakiin mid mid marka loo eego shaksi shaksi ama fardi fardi dee khata wuu ku bannaanaa waxa weeye gefku wuu ku bannaanaan karayo weeye taasuu tilmaamaya وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره ما أمسنا أهل السنو إن شخص كستو الصحابة كمدوا معصوم كاها كبائرتا يا صغائرتا بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة قودها ويقول بنانا سيدا دي بشر ككلبا لكن waxaa jira waxyaabo kale oo ay basharka kale kaga duwanaayeen oo dee saxaabadii rasuulkaabay ahayn rasuulkay arkeen iyaga oo rumaysan oo u nusreeyeen diintay difaaceen oo way jihaadeen soo ma aragtaan oo qoorahooday u dhigeen liiclaa'i kelimat illaah oo waxay lahaayeen cilmi oo waxay xaadireen markaa waxyigiioo soo degaya iyo waxyaabuhu ku soo degay waaya walahum waxay lahaayeen arrimaha markaa dheeraadka ahay leeyihiin buu doonaya halkan inuu ku sheego walahum waxay lahaayeen saxaabadu min asawaabiqi waxyaaba u hormaray xaggeeda waxay ka lahaayeen iyo walfadaa'ili fadaaisha xaggooda waxay ka lahaayeen maa shay shaygaasoo yuujibu waajibinaya makfirata maa yasduru minhum makfirata maa shay in loo dhaafo shaygaasoo yasduru minhum ka soo fulaya in sadara hadduu kaba soo fulo ha wuxuu leeyahay macnii waxay lahaayeen sawaabiq sida inay tusaale ahaan beder xaadireen ama ree baycatu ridwaan ahaayeen iyo fadaa'il keenaysa haddii qaar ka mida dembi ka soo fulo in loo dhaafo ayay lahaayeen waxaynu garanaynaa tusaale ahaan xadiidkii aynu soo marray reer beder ku saabsanaa ha ilaahay muxuu ihi icmaluu maa shiitum faqad kafartu lakum soo maa dee haddii tusaale ahaan uu ka mid ahaa saxaabigu reer beder oo dembi ka dhaco dee ilaahay baa ugu bushaareeyey oo u ballan qaaday inuu dembigoodaba dhaafay soo ma wixii dembi ahee ka dhacay inuu ilaahay u dhaafayo ilaahay baa ugu maaragtay waxa weeye sheegay xataa inahu yukfaru waxaa loo dhaafayaa lahum iyaga saxaabada min asayiaati sayi-aadka xaggooda maa laa yukfaru waxaan loo dhaafahayn liman bacdahum cidda iyaga ka dambaysa lianna lahum maxaa yeelay waxay leeyihiin min alxasanaati wanaagyaalka xaggooda allatii xasanaadkaasoo tamxu sayiaati sayi-aadka tirtirta maa laysa liman bacdahum dadka ka dambeeya waxaanay lahayn bay lahaayeen waqad habata waxaa ku sugnaaday biqowli rasuuli illaah hadalka rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam annahum saxaabadu khayrulquruuni quruunta inay ugu khayr badnaayeen khayru naasi qarni iyo wa ana almudda min axadihim in mudka labada sacab ee min axadihim midkood ka ahaada idaa tasadaqa bihi markuu sadaqadaysto kaana uu noqonaya afdala mid ka fadli badan min jabali uxudin buurtaa uxudoo dahaban dahab ah oo minman bacdahum cidda ka dambaysa ka ahaato cidda ka dambaysa ay sadaqadaysatay wuxuu markaa halkan mualifku inoo sheegayaa dii lagaba soo qaado qaar saxaabada ka mida inuu dembi ka dhaco uu u bareedho dembi waxay lahaayeen waxyaabo fara badan oo dembigaa lagaga dhaafayo sida saabiqadaas oo kale iyo fadaaisha sida xasanaadka faraha badan ee ay lahaayeen ha waay dee xasanaadkuna sayi-aadka meesha way ka saaraan wa atbici alxasanata asayiata tamxuha waatbici asayiata alxasanata tamxuha qur-aankana rabbi wuxuu ku yidhi ina alxasanaati heh yudhibna sayiaati dalika dikraa lidaakiriin marka xasanaadka maaxiyada ah ee faraha badan ee waxa weeye dunuubtii meesha ka saaraya ayay lambar on ku ahaayeen saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim oo xasanaad aada u badan ayay lahaayeen sidaa awgeed baa waxaa loogu dembi dhaafayaa kooda xataa qalad gala si aan dadkii ka dambeeyey loogu dembi dhaafayn waayo waxyaabihii dunuubta lagu dhaafi jira faraha badnaa ayay dee halka ugu horeyse ka hayeen soo maha ila waxaa jira waxyaaba dunuubta lagu dhaafo xasanaadka badan baa ka mid a qaala wuxuu ihi uma idaa kaana haddii uu yahay qad sadara mid ka soo fulay min axadihi midkood dembun dembi hadduu ka soo fulay haddii mid ka mida lagaba soo qaado inuu dembi ka soo fulay fayakuunu wuxuu noqonayaa qad taaba minhu mid ka toobad keenay macnii haddii uu ka toobad keenayna dee waa loo dhaafaya ataa'ibu can idembi kamaa laa demba lah qofku mar hadduu toobad keeno inaanu dembigii samayn buu ka dhigan yahi bale ajar iyo khayr baa loo qoraya waa ka rabbi yidhi ilaa man taaba waamana wacamila saalixan faulaa'ika yubadilu llahu sayi'aatihim xasanaat kaana allahu afuuran raxiima adiladaasay dee xagga hore kaga jiraan soo maah marka wuxuu inoo soo wadaa tusaale ahaan haddii lagaba soo qaado dembi xaqiiqi mid ka mida inuu ka dhacay waxyaabaha dunuubta lagu dhaafo mid ka mida inuu ilaahay waafajiyo aa loo rajaynaya soo ma aragtid mid ka mid ahe inuu ilaahay waafajiyo ayaa loo rajaynaya waxyaabaha dunuubta lagu dhaafana maxaa kow ka ah toobadda toobadda ayaa ka mid ah sidaa awgeed baa waxaa soo arooray fitankii dhacay saxaabada dhexdooda saxaabada markaa qayb ka mid ahoo ka qayb qaadatay inay aada isu qoomamayn jireen saxaabadii markaa aan ka qayb qaadana ay aada iyo aada u majeeran jireen oy odhan jireen kuwaasa hagaagsana soo aragti qaarkood ooyi jireen markaa arrinta noocaas iyagoo hadda ijtihaadgeliyo aan wax kale aanay ka ahayn oo islaam diinta u nusreeya ayaa haddana waxa weeye ay ka qomamoon jireen waxaanaan idiin faa'iideynayaa saxaabada badidoodu may gelin fitankii may gelin way iskaga dheeraadeen iyagoo axaadiistii rasuulku hore ugu sii sheegay ku camalfalayay sala allahu aleyh wasalam way iskaga fogaadeen sheekh islaam ibnu taymiya masalada markuu aada uga warramayo taxliilinaya minhaaju sunnati nabowiyaha wuxuu idhaahdaa moxamed ibnu siriin waxaa laga wariyey inuu yihi fitnadii waxay kacday iyadoo saxaabada rasuulku tobanaan kun ay yihiin ha boqol may gaadhayn intii fitnada gashay bare soddon may gaadhayn buui intii fitnadaa gashay soddon may gaadhahayn sooma aragtaan soddonba may gaadheen gebigoodu hadda tobanaan kunna way joogeen waxaad akhrisataa haddaad hesho kitaabka la idhaha tamyiizu dawi lfitan bayna sharafi aljihaadi wa sarafi alfitan saxaabo badan oo fitnadii ka dheeraatiyo qisooyinkoodii iyo hadalla xataa qaarkood la yidhi oo ka halkaa ku soo raraya sanadkaasina waa asaxu isnaadin calaa wejhi lardi buu odhanaya sheekh islaam raximah llah yani moxamed ibnu siriin oo goobjoog ahaayoo dee ardaygii anas ahaa iyo ardaydii saxaabada ayaa asaxu isnaadin lagaga soo wariyey hadalka caynkaas sooma aragtid marka warka wadaadada qaar ay idhaahdeen saxaabada badidoodu fitankii bay ka qayb galeen ayay taas meesha ka saaraysa inta yar ee ka qayb gashayna ijtihaadkaa sheekhu sheegaya ku kalifay taa qudheedana haddii hadda aynu waqti hayno asaaniidda saxiixa ee ku soo aroortay iyo bal hadda sida mid waliba uu doonayay iyo waxyaabaha saxda ah ee ku soo arooray waabaynu markaa isu sheegi lahay qaala fa yakuunu qad taaba minhu mid ka toobad keenay buu noqonayaa hadduu ka toobad keenayna waa laga dhaafaya aw ataa ama wuxuu la yimi bixasanaatin wanaagyaal tamxuuhu tirtiraysa hadduu wanaagyaal badan la yimina waanu la yimiye waa maaragtay ay tirtiraysaa in alxasanaat yudhibna sayi'aat aw qufira lahu ama wuxuu noqonayaa mid loogu dhaafay bifadli saabiqatihi ay bisababi fadli saabiqatihi horayntiisii fadligeeda daraaddii oo tusaale ahaan reer beder baabuu ahaa qalad baaba ka dhacay bedernimadaasaba loogu dhaafayba aw bishafaacati muxamedin ama waxaa loogu dhaafayaa shafaacada nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam alladii kaasoo hum iyaguba axaqu naasi dadka ka ugu mudan ay ahaadeen bishafaacatihi shafaacadiisa oo rasuulkeennu sala allahu aleyh wasalam ummaddiisa wuu shafaaco qaadaya maalinka qiyaamo soo maah shafaacada rasuulka waxa ugu mudan ama ugu xaq leh hee saaxiibadiidii raggii la joogay ee rumeeyey ee garab taagnaa ay isyaqaaneen ee waxa weeye la dagaalgelay ee difaacaya rasuulka sala allahu alay wasalam ee uu dirayey aw ibtiliya ama wuxuu noqonayaa mid lagu ibtileeyey bibalaa'in imtixaan fi dunyaa adduunyada dhexdeeda balaayadaasoo kufira bihi lagaga dhaafay canhu isaga wixii dembiahe uu galay lagaga dhaafay ama intaasoo dhan haddii laga soo qaado inay seegaan intaa hore uu sheegay waxaa dhici karta in ibtilaa ku dhacay musiibo adduunya tusaale ahaan ama xanuun ha noqoto ama musiibo kale ha noqoto in musiibo adduunya ay ku dhacday oo dabadeetana dunuubtuu gale lagaga tirtiro sidaynu kitaabka riyaadka kusoo marray axaadiista badan ee baabu sabri uu mualifku kusoo aroorinayana de waxa weeyaan imtixaanku gaar ahaan qofka ku sabra dunuubta lagaga tirtiraayo oo lagaga maydhaa markii rasuulku tilmaamayey sida caleentu markay qalasho ama xaabku geedka uga soo daato ayaa imtixaanada iyo masaa'ibku qofka dunuubta ay uga daadiyaan soo ma aragtaa waxaa iska dhici karta ayay xadiistu tilmaamaysay qofka in imtixaanku kusoo noqnoqdo kusoo noqnoqdo dunuubtiisii lagaga daadiyo lagaga daadiyo ilaa uu dhulka dul socdo wama caleyhi khaia iyadoo wax dembiibahe aanu korkiisa ahayn marka mukafiraatu dunuub waxyaabo la yidhaah baa jiro oo qofkii dembi xaqiiqii uu ka dhacay dunuubta lagaga dhaafo intan sheekhu halkan ku sheegay baa ka mida in kalena way jiraan waxaanu ku balballaadhiyaa minhaaju sunnati nabawiya sheekh islaam raximah ullah oo aada ugu sharaxaa markaasuu tilmaamaa dadka kale mu'miniinta ah ee saxaabadaba ahayn waxaa loo rajaynayaa waxyaabaha mid ka mida inuu ilaahay waafajiyo markuu dembi ka dhaco waxyaabaha mid ka mida inuu ilaahay waafajiyo ayaa aad loogu rajaynaya oo iska adag tahay inaanu intaa midnaba intaaba inuu wada seego qofka soo ma aragti maxaad u malaynaysaa buu idhahdaa saxaabadii rasuulka ridwaanullaahi calayhim raggii rag ahaa ee sharciga markaas soo gudbiyey ahaa qaala wuxuu ihi faidaa kaana haddii uu yahay haada kani aynu soo sheegnay fi dunuubi lmuxaqaqati dunuubta xaqiiqda ah wixii dunuub xaqiiqahee sugnaaday inay ku dhaceen haddii loo rajaynayo in waxyaabahaasi ilaahay uu kaga dhaafo fakayfa alumuuru alatii kaanuu fiiha mujtahidiin mise bilumuuri buu idin qoraya ya alumuur buu odhanaya mise baabuu ku daraya faida kaana hada fi dunuubi lmuxaqaqa fakayfa alumuuru umuurta sideebaa xaalkeedu noqonaya alatii taasoo kaanuu ay ahaayeen fiiha dhexdeeda mujtahidiina kuwa ku ijtihaada yani maxaad u malaynaysaa arrimahay dee qaladba aanay u badrheedhin ay ku ijtihaadeen ya in asaabuu haddii ay asiibeen oo xaqii waafaqeen falahum ajaraani laba ajar bay lahayd wain akha'uu haddii ay gafeenna falahum ajrun waaxidun ajar keliyay lahaayeen waalkhaa'u gafkuna makfuurun mid loo dhaafayo weeye marka dunuubta muxaqaqaana waxyaabaha inuu ilaahay waafajiyaa loo rajaynaya ti wixii ay ku ijtihaadeenna dee halkaasay maraysaa qaala wuxuu ihi uma ina alqadra qaybta qadarka iyo macnii qaybta aladii kaasuu yunkaru la inkiro ama la qoonsado oo min ficli bacdihim saxaabada barhkood ficilkooda ahaaday waxyaabaha qaarkood laga sheeg sheega ee markaa la qoonsanaya qaliilun mid yar weeyo nasrun yar aada u yar nasrigu waa shayga yar ee taafiha maqmuurun waa mid la daboolaayo maqmuurun ay muqaa mid la daboolayo weeyo la asturayo fii janbi fadaa'ili lqowmi janbina bimacnaa jiha waa naaxiya fii janbi fadaa'ili lqowmi ay fii jihati fadaa'ili lqowm qoomka fadaa'ishooda dhinaciida marka la eego iyo wa maxaasinihim wanaagyaalkoodii qaladada markaa qaarkood laga sheegaye yaryar ee kasoo fulay marka loo eego fadaaishoodii iyo maxaasintoodii iyo wanaagyaalkoodii waa mid aan dee waxba ahayn oo iska qarsoomayaba waayo qofku isagoo boqol jeer saxme hadduu mar qaldamo ya dee wanaagiisaa faraha badan baa u shafaaco qaadaya maxay halkaa qalad ee ka dhacay sida awgeed ba ahlulcilmigu waxay soo raraan xabiibku ama qofku cidda uu jecel yahay wuxuu ugu dulqaataa waxaanu dadka kale ugu dulqaadan soo maha waida alxabiibu ataa bidanbin waaxidin jaaءat maxaasinuhu bialfi shafiicin waida alxabiibu ataa bidanbin waaxidin jaaءat maxaasinuhu bialfi shafiicin marka calaa kuli xaal sidaasaa xaalkoodu ahaa qaala wuxuu yidhi uma ina alqadra aladii yunkaru min ficli bacdihim qaliilu nasrun weeye maqmuurun mid la qarinayo weeye oo la daboolayo fii janbi fadaa'ili lqowmi wa maxaasinihim jihada iyo dhinaca fadaaisha saxaabada iyo maxaasintooda kolka la eego fadaaisha iyo maxaasintaasoo min aliimaani bilah rumaynta ilaahay la rumaynaya ahaadiyo warasuulihi iyo waljihaadi fii sabiilihi ahaaday jihaadka jidkiisa loo jihaadayo wlhijrati ahaatay wanusrati ahaatay walcilmi naafici ahaa walcamali saalixi intaasoo dhanba xagga horey kaga jireen imise wadan bay xoreeyeen imise dowladood bay dumiyeen imise islaamka gaadhsiiyeen waa saxaabadii rasuulka ahaa ridwaanulahi calayhim raggiisaa u shaqaynay qaala wuxuu ihi waman nadara qofka u fiirsada ee ka fikira yani tadabara watafakara nadara ilaan fii bay ku gudubtaye waman nadara qofka aada uga fikira ee maaragtay u fiirsada fii siirati alqowmi saxaabada siiradooda bicilmin cilmi qofka ku eegiyo aqoon wa basiiratin iyo marka macrifo iyo yaqiin basiiraduna waa almacrifatu walyaqiin waa cilmiga xeesha dheer iyo wamaa shay qofka fiiriyo mana allaahu calayhim bihi ilaahay uu ugu nicmeeyey oo min alfadaaili fadaa'il ahaaday qofka u fiirsada ee cilmi iyo basiiro ku eega caatifad iyo jahli iyo iska ninjeclaysi ma aha calima wuxuu ogaanayaa yaqiinan dhab ahaan wuxuu ogaanayaa annahum iyagu khayrulkhalqi khalqiga inay ugu khayr badan yihiin bacda alambiyaai ambiyada dabadood waa qofka waxa weeye cilmiga leh ee ta noocaasa u fiirsadaa taasuu arkaya waay laa kaana hore uma ahaanin laa kaana ma sugnaanin oo markaa lama helin walaa yakuunu mana a sugnaanayo yani lama helaayo ka dhigan tahay miluhum iyagoo kale oo kaanadu halkan waa tii taamad ahaydee marfuuca mooyaane khabarka aan u baahnayn wain taqul yaa qowmi qad kaana almaar falasta taxtaaju laha ilaa khabar waduu tamaamin ma birafci yaktafi dadku odhan jiray ibnu maaligu weeyi marka laa kaana lama helin ay maa wujid walaa yakuunu ay walaa yuujadu lana heli maayo miluhum iyagoo kale lagama yaabana qofka eegaa wuu arkayaa taasiiradooda markuu sii daalacdo say sharciga ugu camalfalayeen say isu ilaalinayeen say u dadaalayeen say u jihaadayeen siday aakhire uga horraysiinayeen adduunyada qofka arkaa yaa cilmigoodii iyo camalkoodii iyo jihaadkoodii iyo dacwadoodii iyo fadaaishoodii wuxuu arkayaa dadka inay ugu khayr badnaayeen ambiyada dabadood waaye aragtida taana waxaa kaba sii horeeya dee rasuulkaaba sheegay sala allahu calayhi wasalam inay heh dadka ugu khayr badan yihin khayru nnaasi qarnii uma aladiina yalunahum uma aladiina yalunahum marka nadarkaa maxaa kasii horeeya adilada ayaa kasii horeysa iyadoo adiladaas meesha taallo qof markuu sii eegana arinta noocaasa waxa weeye wuu arkaya waay qaala wuxuu ihi iyo wa anahum iyagu inay yihiin asafwatu kuwa ilaahay uu ka doortay min quruuni hadihi lummati ummadan quruunteeda safwadu waa cidda khaaliska ah ee waxa weeye xulka ah waa xulkii markaa quruunta ummadda iyo wa anahum iyagu asafwatu inay yihiin xulka ilaahay ka doortay min quruuni hadihi lummati ummadan quruunteeda allatii ummadanoo hiya iyaduba khayrulumami ummadaha ugu khayr badan wa akramuhaa cala allahi caza wajal ilaahay korkiisana ugu karaamo badan oo marka la eego ummadaha ummadanaa ugu dambeysay ummadanaana ugu karaamo badnay waa ka rabbi yihi kuntum khayra ummati ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani lmunkari watu'minuuna billah macna rasuulka laga wariyey calayhi asalaatu wasalaam xadiid markaa suganoo uu sheegay antum tuwafuuna sabciina ummah antum khayruha waakramuha cala allah xadii imaamu axmed iyo ay wariyeen ibnu kaiirna wuu kusoo aroorinayo tafsiirkiisa markuu aayaddaa fasiraayo ayaa wuxuu rasuulku tilmaamayaa waxaa dhammaystiraysaan toddobaatan ummadood idinka ayaa ugu karaamo badan uguna markaa sharaf badan ilaahay agtiisa ugu khayr badan uguna karaamo badan ilaahay agtiisa marka ummadani hadday sugnaatay inay ummadaha ugu sharaf badan tahay ummadanna yaa ugu sharaf badnaa ya alqarnu lwal qarnigii hore qarnigaa horena muxuu ahaa qarnigii saxaabada rasuulka ridwaan llaahi calayhim qarnigaana yaa ugu sharaf badnaa waxaa ugu sharaf badnaa marka rasuulka laga yimaado calayhi salaatu wasalaam abubakr baa ugu sharaf badnaa sooma aragtaan marka calaa kulli xaal dee sidaasaa xaalkoodu ahaa rag aan la gaadhayn bay sidaa u ahaayeen dadka ka dambeeyana waxa la gudboonuun inay dariiqooda raacaan oo isla markaana ay jeclaadaan oo taase ilaahay wax kaga helaya laakiin saxaabada in la aflagaadeeyo iyo in la duro iyo in la isku dayo in wax laga sheego qaarkood loo cadho waxyaabaha noocaasa ilaahay unbaa lagaga fogaanaya jala wacala waxaan kusoo khatimayaa baabka ikhwaani baabka muhiimka ah waxaynu ku khatimaynaa waxaynu soo maray dad markaa saxaabada rasuulka duraya ayaynu soo maray waa nimanka waxa weeye raafidada la idhaahdo tusaale ahaan iyo wa nawaasibtaba durista saxaabada rasuulka la duraa ma aha saxaabadiioo la durayo oo keliya waa duris saxaabadiina la durayo sharcigiina la durayo rasuulkana sala allahu calayhi wasalam la durayo bale waa duris ilaahay la durayo soo ma aragtaan arrintu markaa waa arrin khatar badan oo saxaabadii duris la duraayo siday u tahay way iska cadday waxbaa laga sheegaya dalamaa lagu sheegaya tusaalahaan sharcigiina waa duris la durayo oo sharcigan yaa soo raroo soo guuriyey ya iyagaa dee ahaa naqalatu shariica sharcigan saxaabada rasuulkaa soo raray qur-aankan boqol iyo afar iyo tobanka ah iyagaa rasuulka sala allahu alay wasalam ka soo raray waxaa axaadiis aragteen iyagaa soo raray haddii iyagii la duro sharcigay soo rareenna dee laguma kalsoonaan karay noqonaysa soo ma waana inta cadowga islaamku ay doonayaanba ha sharciganaa sheegaysaa niman aan lagu kalsoonayn oo caynkanaa soo raray soo maaha isna laguma kalsoona ee waxba iska wada tuura waa halka cadowga islaamku doonayo waa duris nebi maxamed la durayo sala allahu calayhi wasalam oo marka la idhaahdo raggii uu tarbiyeeyey ee uu waxbaray ee markii dambena waxa weeye hogaaminta islaamka ka dhaxlay ee la jihaadayey ee dacwadda la faafinayey marka la idhahdo dadka kuwa ugu shar badan bay ahaayeen marka la idhaahdo naakitiin bay ahaayeen oo badidoodu way ridoobeen ama way faasiqiin bay ahaayeen marka la idhaahdo dee waa duris rasuulkii la durayo sala allahu alay wasalam soo ma aragtaan bale waa duris ilaahay la durayo oo xikmadda ilaahay jalla wacalaa kama suurowdo inuu khayru lkhalqi oo nebi maxamed ahaa sala allahu calayh wasalam oo afdalulkutub uu ku soo dejiyey inuu waxa weeye saxaabadiisii ka dhigo shiraaru lkhalqi ya ta noocaasi xikmadda ilaahay jalla wacalaa mid ka mid waafaqsan ma aha ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuu ina waafajiyo ilaahay waxaynu weydiisanaynaa saxaabada rasuulka kuwa jecel oo ku dayanaya inuu inaga yeelo ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا ربنا لا تجعلنا من الظالمين اللهم لا تجعلنا من الظالمين إلهي بين ويديسنا إنا أرحمة يغلي إنا نقلوبت إن أقل صحابة الرسول رضوان الله عليهم إلهي بين تاويديسنا إنا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب intayna ku kulmayno fadhiga fadhigaan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online